العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال المؤلف باب بيان شيء من أنواع السحر wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo wax ka mida noocyada sixirka markii uu mualifku soo sheegay sixirka wixii ku soo arooray iyo xukunkiisa iyo falalowga xadkiisa iyo umuur la mid ah ayaa noocyada sixirka wax ka mida uu tilmaamaya waxaana loo jeedaa waxyaabaha macnihii sixirka macnihiisa luqawiga ah kolka la eego waxyaabaha soo hoosgelaya sidaa awgeed baa waxyaabahan uu soo aroorinayaa kuma gaar aha uun wixii aynu nidhi sixirka istilaax ahaan waa la yidhaahdaa sixirka shirkiga ah ee gaalnimada ah ee cinda aliطlaaqna markaa nusuusta loo yaqaano oo ahaa ruqan yunfathu fiiha maca alisticaanati bishayaaiin macnii kaasoo keliya ma aha maaragtay anwaacdan iyo waxyaabahani hadda uu soo aroorin doonaa bale wuxuu soo aroorin doonaa kuwaa la soo sheegay qaar ka mida iyo waxyaabo kale oo sharcigu ama nusuustu ay ku sheegtay sixirka inay ka mid yihiin sida ay sixirka uga mid yihiinna ay tahay cilaaqo ama shabah iyo u-ekaansho sixirka ay dhinac ka shabahaan oo ay dhinac uga eeg yihiin sa ahaatee aanu macnuu ahayn sixirkii shirkiga ahaa ee lagu gaaloobayey ee tacriifkiisa la yaqaanay inaanay ahayn qaarkood waxa weeye waa kufri laakiin si kale ayay kufri u noqotay ee inay sixirka dhab sixir dhaba tahay kufri umay noqon sidaa awgeed baa shuraaxda qaar waxay tilmaameen labadan baab baabkii hore wuxuu mualifku yihi baabu maa jaaa fi sixri al baa ku jirtay kelmaddaa sixr ashaa ku jirtay waxay idhaahdeen waa cahdiya asha cahdiyada la yidhaahdaa waa asha gasha wax la ysla garanayo marka waxaa ku soo arooray sixirka macnihii sixirka machuudka ah ee la ysla yaqaano ee sharcigu dhaleeceeyey ama maaragtay sharcigu gaalnimada uu ku sheegay laakiin asha ku jirta halkan asixr min anwaaci sixri waa jinsiya wax alla wixii luuqa ahaan sixir noqonaya ama sixir lagu sheegay ayaa soo gelaya halkan markaa shaarixii hore ee kitaabka sharaxay الشhيkh سuليمان بن عبدالله صاaحب تyسير العaزيز waxyaabo fara badan buu soo aroorinayaayo noocyada sixirka soo gelaya oo khuraafaadlayaasha iyo dadka falalowyada ah ay markaa samayn jireen oo caamada ay waxa weeyaan ku harawsan jireen isla markaana ay ku duufsan jireen oo xoolaha ay kaga ururin jireen oo ay maaragtay ugu bahabahaalayn jireen qaala axmedu imaamu axmed wuxuu yihi wa axmed ibnu moxamed ibnu xambal ashaybani imaamu ahli sunna xadaanaa moxamed ibnu jacfar waa sheekhii la odhan jiray moxamed ibnu jacfar alhudali albasri gundar baa la odhan jiray ayuu maaragtay caan ku ahaa xadaanaa cawfun wuxuu hi cawf baa noo warramay cawfkaasina waa cawf ibnu abi jamiila wuxuu caan ku ahaan jiray cawf alacraabi hiqa ayuu isna ahaa can xayaan ibni lcalaa wuxuu ka wariyey ninkaa la odhan jiray xayaan ibn اlcalaa oo magaciisana la odhan jiray xayaan ibn alcalaa ibnu mukhaariq albasri cawf alacraabi unbaa ka wariyey bay ahlulcilmigu yidhaahdaan muctabirna ma ma tawfiiqin qaala xadaanaa qaطan bnu qabiisa kii la odhan jiray qaطan ibnu qabiisa ayaa noo warramay buu yihi waay oo qaطankaana abu sahla la odhan jiray abu sahla albasri can abiihi aabbihi wuxuu ka wariyey oo qabiiso ah qabiisa ibnulmukhaariq baa la odhan jiray qabiisa ibnulmukhaariq abu cabdillaahi alhilaali markaa qabiisahani wuxuu ahaa saxaabi annahu samica wuxuu maqlay qabiisahaasi annabiya buu maqlay sala allahu calayhi wasalam oo qaala yidhi in alciyaafata waxaa loo yaqaanaa ciyaafada oo ah shimbiraha in la duulduuliyo la dhaqaajiyo la eriyo oo darqa iyo dhulka oo la jeexjeexo oo tiyarata iyo baasaysigaba min aljibiti sixirka ayay ka mid yihiin waayahay marka hada alxadiid awala marka la eego sanadkiisa ama min xayثu asanad waa daciif weeyi sababu dacfihina waxay tahay ninkaas sanadkiisa ku jira la odhan jiray xayaan ibn اlcala waxa weeyaan waa majhuul bay ahlulcilmigu leeyihiin waay waa majhuul waxoogay riwaayadiisana idiraab baa ku sugan sida alimaamu alalbani iyo ay caddeeyeen marka calaa kulli xaal xadiidku lam yahbut min xayثu sanad macnaha xadiidku uu sheegayaana waxa weeyaan waxyaabahaasi lana fasiri doonaa waxay ka mid yihiin sixirka qaala cawfun cawf wuxuu yidhi alciyaafatu ciyaafadu ee asalka dee ciyaafada waa la yaqaanaa waa shayga in laga tago waxa la diido oo laga biyo diido o la yska daayo ciyaafadu zajru tayri shimbiraha waa in markaa la dhaqaajiyo oo la eriyo la duuliyo waxaanay ahayd min acmaali alcarab waxyaabihii carabtu ay samayn jireen waagii hore markay arrin doonayaanay inay u anbabaxaan waxay maaragtay shimbirahaasay duulin jireen meelaha iska jooga sababtay u duulinayaanna waxa weeye dhinacay u duusha iyo bal halkay fadhiisata iyo waxyaabaha noocaasay wax kala baxayeen oo ay u daliishanayeen keybka iyo mustaqbalka iyo arrintanay u ambabaxayaan inay ku guulaysan doonaan iyo inay ku guuldaraysan doonaan soo ma aragtid iyo inay ku faa'idi doonaan iyo inay ku khasaari doonaan shimbirahan ay duulduulinayaan iskamay duulinahayn ee waxyaabaha markaa keybka ah iyo umuurta caynkaas ah inay ku ogaadaan bay u duulinayeen wakadalika shimbiraha meelaha ay ku degta iyo halkay u duusho iyo codkeeda iyo waxyaabaha noocaasay raacraaci jireen iyagoo hee le waxbaanu kala dhex baxaynaa waxani siduu noqon doono iyo waxaa maqani goortuu dhici doona iyo waxyaabaha noocaasaanu ka daliishanayna marka waa nooc qeybkii oo waxa weeyaan wax laga sheegayo waana nooc baasaysi ah qaala wuxuu uhi waarquna alkhau waa xariiqa yukhau bilardi dhulka lagu xariiqayo waa in dhulka la xarxariiqo oo la jeexjeexo si gaara loo dhulkii loo xarxariiqo iyadoo la leeyahay arrinka qeybkaanu ku ogaanaynaa iyo fusuusha arrimaha iyo say wuxu dhici doonaan waxay ahlulcilmigu idhaahdaan weliba barqigu waabuu ka sii macno ballaadhan yahay xarxariiqa dhulka bale waxaa soo gelaya xataa quruurax iyo waxaa la mida in la tuurtuuro iyada oo farsamadan loo jeedo iyaduna way soo gelaysaa iyo umuurta la midka diyaaraduna waa baasaysigoo baab gaar ahoy leedahay baynu dhowaan insha allahu tacaala gaari doonaa umuurtaasi waa min aljibti jibtiguna in sixirka lagu fasiray baynu soo maray iyo wax kastoon khayr lahayn markaa sababtaasu xadiidkan ugu soo arooriyey min awaaci sixir waxyaabahaasi waa nooc sixiray noqonaysa oo sixirkii tacriifkii lahaa maaha inay tahay ee waa waxyaabo kaleo muxaram ah weeye waay oo jihooyinkay muxaramka u tahay ay ka mid tahay diyaaradii waa baasaysi shirki baa rasuulku sheegay alkeedaa lagu arki doonaa waxyaabahan kale shimbirahan la duulduulinayo iyo waxaweeye dhulkan la xarxariiqayo ee qeybkii loo deliishanayaana iyaduna waa mid baaila weeye oo laa yajuus qaala wuxuu i waljibtuna qaala alxasanu xasan wuxuu ihi jibtiga markuu fasiraayey rannatu shayaani waa codka shaydaanka isnaaduhu jayid buu yihi sanadkiisuna waa jayid sanadkiisu hee waa jayid buu yihi laakiin walaysa bijayidin kama qad calimta jayid maaha sidii aada soo ogaatay ee sanadka xadiidku waa daciif waay sanadka xadiidku hee waa daciif wey halkan haddaba waxaa qoran rannatu shayaan baa qoran rannatu shayaan ayaa qoran marka hadalkan wuxuu sheekhu ka soo naqliyey musnadka imaamu axmed musnadka imaamu axmed kolka loo noqdana muxaqiqiintii iyo ahlulcilmigu waxay idhaahdeen kitaabka taxqiijiyey rannatu shayaan kuma qora ee waxaa ku qoran inahu shayaan jibtiguna waa shayaanka inuu yihi xasan xasankaasina waa alxasan albasri ma fahante inahu shayaan baa ku qoran bay marka waxaa dhici karta inay tasxiif tahay oo rannatu halkuu ka qori lahaa inahu shayaan dabadeetana tasxiif ku dhacayoo ranna uu qoray waay ahlulcilmiga qaarna waabay difaaceen oo waxay idhaahdeen nuskhadda musnadka qudheedaa laga yaabaa inuu tasxiifka ku dhacay ee macnuhu wuxuu u dhow yaba rannadaa in lagu wado rannaduna waxay noqonaysaa codka shaydaanka codka hee shaydaanka marka khayrku faafo uu ku codaynayo dadka waxa weeye sharka ugu dhex faafinayo waliabi daawuuda waxa u sugnaaday iyo wanasaa'iyi iyo wabni xibbaana fii saxiixihi ibnu xibbaan saxiixiisa wuu ku wariyey almusnadu minhu intaa hore musnadka ahee xadiidka ka mid a intaa hore ahee musnadka ah yani xadiidka qeybtiisaa hore waay ayuu leeyahay abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu xibbaanna way wariyeen si kastaba ha ahaatee waa daciif weeye waay tafsiirkan dambe ee cawf alacraabi uu ku fasiray ciyaafada iyo waxyaabahanna may sheegin buu leeyahy iyagu abu daawuud iyo nasaa-i iyo ibnu xibbaan toona hase ahaatee arrintaa waa laga daba tegayoo abu daawuud qudhiisu wuu sheegay xadiidkan markuu soo arooriyey ayuu maaragtay tafsiirkan cawfna sheegay tafsiirkan cawfna wuu sheegay qaala wuxuu uhi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi maniqatabasa qofka dhimbiil qaata shucbatan qayb min anujuumi cilmiga xidigaha ka mid a min anujuumi ay min cilmi nujuum faqad iqtabasa wuxuu dhimbiil qaatay shucbatan qayb min asixri sixirka ka mid a zaada wuxuu kororhsaday oo macnihii waxa weeyaan uu ka kororhsaday sixirkii dembigii sixirka maa zaada intuu ka kororhsaday barashada cilmiga xidigaha sidaa waa loo laqbeeyey si kale oo ku macno dhow oo ay kala dhalanayaana waa loo laqbeeyey zaada wuxuu ka kororhsaday hee dembigii sixirka iyo waxa weeyaan markaa xumaantiisii maa zaada intuu ka kororhsaday cilmiga xidigaha رواه أبو داود وإسناده صحيح وعشيخ الحديث كان وصحيح أحمد ابن ماجهيا ويوريان لكن من اقتبس شعبة بوس وأروري مؤلف صومها لفظها meelaha lagu soo saaray wuxuu ugu qoran yahay xadiidku maniqatabasa cilman maniqatabasa cilma min annujuumi halka shucbatan ay tahay cilman baa ku qoran waay axaadiidta riyaadkaanu ka mid yahay calaa kulli xaal markaa xadiidkani sidaa sheekhu u sheegay wey waa xadiid saxiixa waxaan u tilmaamayaa damu tacalumi cilmi nujuum dhaleecaynta la dhaleeceeyey barashada cilmiga xidigaha cilmiga xidigaha ku saabsan oo cilmu nujuum ama cilmu tanjiim waa cilmi la barto xadiidta qaarna waxaabay sheegaysaa aakhiru zamaanka in arrinta noocaasa ay faafi doonto oo anay faafto haddaba waa arrin aada iyo aad dad badani ugu dadaalaan oo jaraa-ido badan iyo suxuf badan ay ku soo saaraan oo haddaba ay maaragtay wadwadaan marka cilmiga noocaasee ku saabsan cilmu nujuum ee tanjiimka la yidhaahdaa waxa weeye waa nooc sixiraa lagu sheegay sixir siduu u yahayna ma aha inuu sixirkii aynu tacriifinay ee akhris iyo markaa waxa weeye iyo afuuf iyo tuf iyo wax noocaasa la israacinayo shayaadiinta la kaalmaysanayo inuu xaqiiqadii leeyahay maaha ee waa shay kaloo muxaram ah oo waxa weeyaan markaa haybkii iyo wixii maqnaa wax lagaga sheegayo waayo tanjiimkan ama cilmu nujuumkan la dhaleecaynayaana waa nooca loo yaqaano cilmu tahiir oo cilmiga markaa nujuumka iyo xidigaha wuxuu uqaybsamaa cilmu tasyiir iyo cilmu atahiir baab gaaraynu ugu tegi doonaa halkaasaa lagu kala fasiri doonaa hadda laakiin ujeeddadu waxay tahay uun kan la dhaleecaynaya madmuumka ahi qofka la yimina uu ku dambaabaya waa maxay waa cilmu tahiir weeye oo macnihiisu yahay in loo daliishado xidigaha iyo meelahay ka dhacaan iyo halkay ka soo baxayaan iyo wakhtiyaday dhacayaan waxyaabaha noocaas ah alxawaadi alardiya waxyaabaha dhulka ka dhacaya in loo daliishado la isku xidho yaa xidigtaasaa dhacday waxaana dhacaya tanaa soo baxday waxaan kalaa dhacaya taasaa jirta waa barwaaqo tanaa xagan u baydhay waa abaar iyo taxluus iyo nuxuus tanaa sida noqotay wahaakada cilmu tahiir baa la ydhaha walaa yajuuz walinasaaiyi nasaai waxaa u sugnaaday nasaai waxaa u sugnaaday caalimkii la odhan jiray min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu xadiidka abi hurayre xaaluu yahay inuu rasuulku sheegay man caqada qofka gunto cuqdatan guntin uma dabadeetana nafatha fiiha wax markaa ku afuufa tufkii shaydaaniga ahaa ku afuufa faqad saxara kaasi waxbuu sixray waman saxara qofka wax sixraana faqad ashraka shirki buu sameeyey faqad ashraka shirkigii buu galay hamsadu waa lidukuul faqad ashraka ay dakhala fi shirki bay noqonaysa shirkigii buu galay oo uu bartanka ugu jira waman tacallaqa qofka iska laalaadiyo shay-an waxna wukila ilayhi waa loo tala saartaa qofka shay qalbigiisa markaa waxa weeye ku qabta ee isaga cuskada ee weyneeya wakiila ilaahi waa lagu halleeyaa oo ilaahay jalla wacalaa uma gargaare e shaygaa waxa weeye uu tala saartay ayaa loo daaya qof maaragtay cidda makhluuq loo lagu haleeyo ee loo tala saartaana inay tahay cid makhduulahoo la hoojiyey oo aan loo gargaar ahayn waa la yaqaanaa xadiidkan ikhwaani marka la eego isaguna waa xadiid daciifa oo sanadkiisa waa munqaic weeyi waa min riwaayat alxasan albasriyi can abi hurayra walam yasmac minhu cinda aljumhuur xasan baa abi hurayre ka warinaya xasana abi hurayre kama maqal sidaa culimada badidoodu ay qabaan halkaa markaa inqiaac baa kaga sugan oo ciddii xasan iyo abu hurayre udhaxaysay baa dee la raadinaya ama la doonaya in la helo cilo labaadna way ku sugan tahay oo cabaad ibnu maysara alminqari ninkii la odhan jiray oo layinu lxadiid ahaana uu ku sugan yahay sanadkiisa marka labadaa cilo daraaddeed waa daciif xadiidka sanadkiisu laakiin jumlada dambe ee waman tacalaqa shayan wukila ileyhi horena waynu usoo maray iyada markaa duruq kalena waa lagu wariyey ahlulcilmiga qaar baa quweynaya intaa jumladaa dambe waa qaabilu litaxsiin waa mid markaa waxa weeye ahlucilmiga qaar ay quweeyeen taas waa taa xadiidku wuxuu tilmaamayaa dadkan wax sixraya waxyaabaha ay sameeyaan had iyo jeer guntibay gunguntaan sida qur-aankaba aynu ku aragnay wadeetana tufkii shaydaaniga ah bay ku akhriyayaan bay ku afuufayaan shaydaankii kolkaasuu markaa ay adeegsanayaan sidaasay ku dhibayaan qofkii ay falayeen ee waxu qabanayeen waay ilaahay baa yidhi wa min shari nafaathaati fi lcuqad waa guntimaha qur-aanku sheegayo guntintaana ujeeddaday ka leeyihin waxa weeyaan ba ahlucilmigu yidhahan waxa ay gunguntayaan maqsuudkiiyo ujeeddaday ka leeyihin waxa weeye inta guntintaasi ay xidhan tahay sixirkina wuu xidhan yahi ilan sixirku waa dab inay dhigayaan soo maaha in alla inta guntintaasi ay guntan tahay ee aan la furin sixirkina hee wuu joogaayo wuu soconaya laakiin haddii guntimaha la wada furoo hawada la kala raaciyo dee intaha alamru saasaa waxa wey wixii meesha kaga baxay waay laakiin mid kasta oo intuu guntin gunto dabadeetana wax ku afuufaa dee saaxir noqon maayo soo maaha mujarad qofku inuu intaa sameeyo keliya saaxir ku noqon maayo bale dee waxbaa raacsan de dadka saaxiriintaah waxna way guntayaan waxbay ku afuufayaan waxbay ku tufayaan niyad xun baa la socoto inay wax sixraan baa ujeedadoodu ay tahy soo maaha de shayaadiintii bay adeegsanayaan umuur badan baa meesha ku jirta lakiin haddaynu imika intaynu soo qaadno wax yar aynu gunudno waxna ku afuufno saaxiriin bay noqonaynaa maya mujarad intaa lagu noqon maayo waay taasina waa min xayu lmacna وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولا ألا هل أنبئكم هو يميدن كورما ما العضه عضه وحويهي عضه مركا لقاهان وحيابا لقم عبا وحكم إذا السحر قال كان رسولك عليه الصلاة والسلام وحكف السرية نميمضة يترطر على نمضة ألا هل أنبئكم ميدن كورما ما العضه عضه وحويهي waay hiya iyadu annamiimatu waa diradilaalanimada alqaalatu bayna annaas waana hadalka dadka loo kala yidhaahdo alqaalatu ay karat lqowl bay ahlulcilmigu ku fasiraya waa hadalka badan ee bayna annaas dadka loo kala yidhaah rawaahu muslimu muslim baa wariyey waxaa loo yaqaano warsheekada weeye in dadkii maaragtay kan hadalka laga soo qaado kaa loo geeyo la soo celiyo oo kaa haddana lagu celiyo sidan uu ku yidhi oo sidan kale uu ku yidhi namiimaa la ydhaa sharciga waana arin muxarama diradiraarnimadu waa min kabaa'ir dunuub weeye rasuulku waa ka yidhi calayhi salaatu wasalam laa yadkhulu ljannata namaam laa yadkhulu ljannata qataat qataadkuna waa namaamka waa diradiraalaha weeye sidaa awgeed ba xadiidkan waxaynu ku aragnaa alqaalatu bayna annaas dadkii hadalka in loo kala yidhaahdo loo kala guro oo dhexdooda lagu wareejiyo kolba maaragtay hadal loola yimaado ahlulcilmigu waxay markaa ku tacriifiyaan iyagoo nusuustan ka qaadanaya namiimadu inay tahay naqlu lkalaami bayna annaasi calaa jihati lifsaad naqlu lkalaami bayna annaasi calaa jihati alifsaad in hadalkii dadka loo kala qaado kan agtooqadasa kanaa loo geenaya waa laga soo qaadaya kan kalea lagu soo celinaya saa loo wado iyadoo dantiiyo ujeeddadu ay tahay in ha lagu fasahaadiyo dhexdooda oo lagu kala geeyo iyadoo ujeeddadu ay sidaa tahay waayahay marka namiimadu ma bannaana waxaanuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay nooc ka mid a anwaacda sixirka waayo alcadhu waxyaabaha lagu lagu iطlaaqo waxaa ka mida baynu ihi sixirka luuq ahaan haddaba waxa isweydiin leh sixir sidee bay u noqonaysaa ama xaggay sixirka ka shabahdaa waxay ka shabahdaa xagga ifsaadka iyo fasahaadinta ayay ka shabahdaa oo sida saaxirku wuxu fasahaadinayo ayaa beenaalaha iyo namiimiyuna wuxu fasahaadinaya sidaa awgeed baa nusuustu ay ugu ilaaqday namiimada qudheeda inay sixirta ya oo nooc sixira haddii la ydhaha yamaa fasaad badan namiimadaa marar badan ka fasaad badan waxa weeyaan ee sixirka meel aanu saaxirku dhibaatada gaadhsiin baa namaamku markuu doono u gaadhsiiya sidaa awgeed baa yaxya ibnu kaiir oo ahlucilmigii hore ahaa waxaa laga wariyey inuu yidhi yufsid alkadaabu wاnnamaamu fii saacati ma laa yufsid saaxiru fii sanati beenaalaha fatxumajiidku ku soo raraya beenaalaha iyo namiimiyuhu waxay ku fasahaadiyaan saacad qura waxaanu falalowgu sanad dhan ku fasahaadin mar quro intuu dad waxa weeyaan u warsheekooda laga yaabaa inay dhibaato weynaha ka dhacdo oo dad badani mar quro isku gumaadmaan oo isku go-aan halka saaxirku muddaba uu qof maaragtay meelaha la daba socsocdo laga yaabo dee qofkaa sixirkii ilaahay in aanu uba qadarin oo aanu sixirkii hadduu doono qabadsiinba maayo ma garata oo wuxuu is odhanaya ilaan sixirku qadarka ilaahay buu ku socdaa wamaa hum bidaariina wamaa hum bidaariina bihi min axadi ilaa biidni illah idankaasina waa idankii kowniga ah ilaahay haddaanu qadarin qofkan sixirka inaad sixirto ama wax ku yeelayso waxba ku yeeli kari maysid ma garata khaasatan qofku haddii uu waxa weeyaan akhristo waxyaabaha sixirka macnii lagaga badbaado waxaa dhici karta inaanu sixirku dee maaragta karinba waxaa dhici karta intuu is idhaahdo sixir oo qofkan maaragtay ula fadhiiso siduu u wado inuu isagaba isku rogo oo carabtu waa kuwa idhaahda inqalaba sixiru cala saaxiri sooma aragti sixirkiibaa saaxirkii isku rogay sharkii uu u maleegayey waxa weeyaan qofka ee uu ku waday ayaa isagii isku rogay qiso waddanka ka dhacda beri dhexdii ahayd oo cajiib ah nin baa dhiru waxa weeyaan usoo usoo xaasibay ama usoo walaaqay nin oo uu doonaya inuu ku dhibo ayaa isagii la cabsiiyey isagoon ogeyn ayaa isagii la cabsiiyey kolkaasuu khaaktuu ku waashay dee khatar galay inuu dhintay iyo indakaada kala garan maayo laakiin waxaa lai sheegay inuu il daraaday horta oo markaa bilayskiiyo loo gudbiyey markii dambe oo layidhi saasaa dhacday ma baate kii uu markaa doonayay inuu dadka ku waxyeeleeyo ayaa isagii waxa weeyaan waxyeeleeyey qaala wuxuu uhi walahumaa bukhaariyo muslim waxa u sugnaaday oo can ibni cumar ay ka wariyeen radia allahu canhuma ee ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala inuu yidhi ina min albayaani caddaynta waxaa ka mid ah la sixran sixir baa ka mid ah ina min albayaani caddaynta ayuu ka mid ahaaday iyo fasaaxada iyo aftahanimada la sixran sixir baa ka mid ah waay sixir baa ka mid ahaaday xadiidkani wuxuu hi walahumaa ay walilbukhaariy wamuslim buu sheekhu u jeedaa marka xadiidkana imaamu lbukhaari baa wariyey xadiid ibni cumara muslimna xadiidka wuu wariyey laakiin ibnu cumar kamuu warine camaar ibnu yaasir buu isaguna ka wariyey ya camaar ibnu yaasir ayuu isaguna ka wariyey xadiidkana ikhwaani wuu cad yahayo fasaaxadii bayaanku waa alfasaaxa waa waxa loo yaqaano aftahnimada marka fasaaxadii iyo aftahnimadii baa rasuulku sixir ku sheegay inuu sixir ka mid yahay sidaasaanu baabkan ugu soo arooriyey oo luuq ahaan bay waxa weeye sharci ahaan sixiruma aha oo maaragtay mid dee sixirkii la yaqaanay ama ahee luuq ahaan bay sixir u tahay haddaba ahlulcilmigu waxay idhaahdeen hadalkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam macnihiisuma waxa uu tilmaamayaa in la dhaleecaynayo aftahnimadii iyo bayaankii mise waa ammaan la ammaanayo ahlucilmiga qaarna waxay idhahdeen waa calaa sabiili dami qaarna waxaabay idhahdeen waa calaa sabiili madxi waaba la ammaanaya bay idhahdeen qaarba sibay u macneeyeen waxaana soo raray ibnu cabdilbar raximah llah xaafid lmaqrib abu cumar laakiin ahlucilmiga qaar waxay rajaxayaan sida saaxibu fatxi majiidka iyo culimo kaleba sida saxiixa waa calaa waa lidambi baa loo sheegay fasaaxada iyo aftahnimada waa la dhaleecaynaya laakiin ma wada dhaleecaysna ee aftahnimada la dhaleecaynayaa waa ta qofku xaqii uu waxa weeyaan hoos ugu dhigayo ama uu maaragtay xaqii meesha kaga saarayo baailkana ku qurxinayo ee uu dadka ugu buunbuuninayo soo ma aragta waa ta noocaasa ee baailka lagu taageerayo sharka lagu buunbuuninayo xaqana hee harag shabeel loogu xidhaayo ama maaragta wax xun dadkii looga dhigaayo ama waa fasaaxada dadkii xaqii laga talbiisinayo laga qarinayo xaq iyo baailkii waxa weeyaan la ishuwinaayo ta noocaasa weeye hase ahaatee fasaaxada xaqa lagu sharaxayo xaqa lagu sheegayaa iyadu madmuum maahe waa maxmuud he waa maxmuud waana fasaaxadii la siiyey rususha ilaahay soo diray salawaatu ullaahi wasalaamu calayhim kadalika atbaacdoodii ee xaqa ay dadka ugu bandhigi jireen ay ku caddayn jireen waxaa haddaba isweydiin leh waxaan la yidhaahda fasaaxaduna dee way iska hawl badantay ya halkay haddaba sixir ka shabahdaa sidee rasuulku sixir ugu magacaabay waxay ka shabahdaa xagga khafaaga iyo qarsoonaanta ilaan sixirku luuqa ahaan maxaa la yidhaahdaa maa khafiya walatufa sababuhu soo maaha si aan muuqan waxa wuxu saameeya kuu soo gala ayaa la yidhaahdaa markaa fasaaxadu si aan muuqan bay waxu saamaynaysaa qofka aftahanka ah ee baliiqa ah markuu dadkii wuxu sharaxo si aan muuqan buu quluubtoodii hee u kala jeedinayaa oo uu saamaynayaa wax hadduu doono aan xaqba ahayn ama aan saxba ahayn ayuu qaniinsiinayaa wax saxa uga dhigaya markuu u sharaxa sharaxa sharaxa sharaxo ee u kala dhigdhigo ayuu wax la-aanteed aan la noolaynahayn oo laga maarmahayn oo sax ah oo lagu badbaadaya uga dhigaya ma fahanta ase aad arkaysaa qofkii oo maaragtay maskaxdii ama qalbigii oo si automaticalya wixii ula qabsaday oo uga helay oo u saxeexayba markaa dhinaca ay ka shabahdaa sixirkaa waa dhinaca weeye waa xagga saamaynta iyo raadayntaasi qarsoon waay qaala wuxuu ihi fiihi masaa'ilu alulaa masalada hore waxa weeyaan alciyaafata ciyaafada oo ah shimbiraha iyo waxyaabaha ku saabsani iyo wadarqa dhulkaasoo la xarxariiqiyo waiyara quruuruxo la turtuuro iyo waiyarata baasaysigu min ljibti saxarkii ka mid xadiidkii horaasaa tilmaamaya athaniya tafsiiru lciyaafati wadarqi weeyi oo cawf alacraabi baa fasiray athaalita ana cilma nujuumi cilmigaa xidigaha ku saabsan min anwaaci sixr noocyada sixirku ka mid yahay siaynu xadiidka ku soo maray hase ahaatee cilmiga nujuumtao dhan ma aha eh waa nooca loo yaqaano cilmu taiir cilmu tasiirka maaha araabica ana alcaqda in wax la gunto maca nafsi iyadoo maaragtay waxna lagu afuufaayo oo waxa loo yaqaano anafhu waa nafkhun biriiqin waa afuuf candhuufina la socoto soo ma aragtid afuuf candhuufina la socoto wey marka inta wax la gungunto in waxa weeye wax lagu afuufo iyadoo candhuufna la raacinaya min dalik sixirkaasay ka midta xadiidkii dambe ayaa u daliila sanadkiisu waa daciif alkhamisa ana namimata diradiralanimadu min dalika waxay ka mid tahay sixirkaasi dhinacay ka shabahdana waynu sheegnay oo waa xagga ifsaadki iyo wax fasahaadinta weeye asaadisa ana min dalika sixirkaa waxaa ka mida bacd alfasaaxati fasaaxada barhkeed baa ka mid a bacd alfasaaxa fasaaxada barhkeed ayaa maaragtay ka mid ah oo waynagii nidhi tafsiil baa ku jiro tafsiilkiibuu sheekhu marayoo fasaaxadoo dhammi sixir ma wada ahee barhkeed barhkaasina waa barhka maaragtay xaqa ee hoos loogu dhigayo baadilkana lagu soo shacsaarayo lagu faafinayo wey waaya waana madmuun bay markaa noqonaysa baabkaasina halkaasuu ku eegi waxaanu yaro raacinaynaa sharax badan maynaan runtii saarin waayo kitaabku kusii cuslaanaya sharax badan waxay se ahlulcilmigu ka waramaan abwaabtan marka la joogo baabkan sixirka sixirku ma khayaali unba ma wax iska khayaali oo iska ismoodsiisunba mise lahu xaqiiqa xaqiiqu leeyihi sida ahlu sunnuhu ay qabaan iyo jumhuuru ahlilcilmi lisixri xaqiiqa sixirku xaqiiqu leeyihi khayaal keliyana ma aha wax khayaalunahoo laa xaqiiqada lahu ma aha waa wax xaqiiqo leh inuu iska khayaal u yahay waxaa qaba firaqa ahlubidaca qaar ka mida sida muctasilada oo kale iyo ciddii ku raacda ee maaragtay masaladaa ku qaldanta haddaba su-aashu waxay tahay maxaa looga jeedaa sixirku xaqiiqu leeyihi waxaa looga jeedaa macnihii saamayn buu keeni karaa qofka jidhkiisuu saamayn karaa xanuun buu qofkii ku keeni karaa inuu qofkii xanuunsado ya inuu daciifo in waxa weeyaan uu dhintaba in cid lagu diro oo uu maaragtay la coloobo in cid lagu daba xidho oo uu iska ogolaado uunu halku maraba uu iska daba maro ya waxa weeye in waxaanu samayn la moodsiiyo inuu sameeyey wuxuu sameeyeyna la moodsiiyey inaanu samayn waxyaabaha noocaasa ayaa looga jeedaa xaqiiqada sixirka laakiin loogama jeedo sixirku inuu waxa weeyaan maaragtay uu dee shay shay kale u rogi karo gidaarkaa inuu qof ka dhigi karo maaha ama uu geedkaa bahal ka dhigi karo ma garata sixirku arrinta noocaasa waxa weeye ma ma awoodo laakiin waxaa dhici karta intay indhaha dadka sixraan dadka falalowyada ahi inay dabadeetana wuxuu isagoo iska miiskaasuuna inay adiga bahalkaaga dhigaan soo ordaya haddaba waa miiskii uun marka miiskii bahalkamay dhiginoo dee iyagu kama awooddaa ma lehe laakiin indhahaagiibay sixireynoo adigiibaa bahal dhaqdhaqaaqayo moodayo o adiga goosanaya soo maaha sidaa awgeed baa qoladii nebi muuse calayhi salaam la doodaysay maxay sameeyeen saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa jaauu bisixrin cadiim waxyaabihii meesha yaallay iyo xadhkii iyo umuurtii xaqiiq ahaan umay bedelin ee dadka indhahoodii bay sixireen soo maaha ha sidaa awgeed baa ilaahay yidhi min sixrihim yukhayalu ilayhim min sixrihim annahaa tasca yani waa nooc indhihii markay sixreen baa dabeetana dadkii ay moodeen waxan wax dee masas iyo ameysooyin iyo waxyaaba yaacaya oo dhaqdhaqaaqaya inay yihiin waaya ta noocaasina taa weeyaan masaladaasina waa taa waxyaaba fara badan oo sixirka la iskaga ilaaliya ikhwaani jira waxaanaad moodaa waxyaabaha imaka soo faafaya inuu yahay soo badanaya kolba soo kordhaya waana fasaad cadiim ah فساد ها عظيمة واحد قدب لقو حد قدب أيوم ما ركت قف اسكبري وهلك اسكتشوجا لقو حد قدب وعداود سو ما ركت إما قف هلك اسكتشوجا وحبق قلب سنين وقال له دي لسوا حد قدب ماها ده السحر كنا لقبيا بين الدلك عادي جها كقدر بضط وقفك أما لقو بدله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك